walaal shilka wuxuu u dhac waxaa waaye gaariga dadka la yidhaahdo saabiriin ayaa wuxuu ka baxay wajeer wuxuuna u socday nairobi marka marka uu gaarta meel ka jirta ka baxay lixdan kilometer ayaa dadka gaariga la yidhaahdo lorry oo oo qaado xamuulkan alaabta lagu dhiso guryada ayaa ku dhaceen meesha la yidhaahdo tu tula oo kuwaas ku dhow bangal bangal waayahay marka gaariga xamuulkaa garanay gaariga weyn ee alaabta guryaha lagu dhiso waday gaarigan kale muxuu ahaa gaari nooceeye gaari nooceeyuu ahaa dadka kuwa kan dadka qaado oo qaado una lixdan lixdan qof ayaa lagu talagalay dadka dadka dadka saabiriin la yidhaahdo waa dadka oo xamuulka dadka oona waxaa lagu tag inu qaado lixdan qofood markii safaarka safarkii laakiin waktiga shilka hadda ma garanayno intii ka soo saarneed waa si wanaagsan marka waa gawaarida basaska rakaabkee dadka qaada waayo haddaynu eegno dhimashada oo kale ama khasaaraha ka dhashay tiraintee leeg baa dhaawac iyo dhimashaha dadkii saarnaa gawaaridaasi dhimashada hadda waxaa waaye inti la xaqiijiyey waa toban qofood intii dhaawacna waxaa waaye sida hadda noola sheegay ninka isbitaalka u weyna gaarisa inoo sheegay waxaa waaye soddon iyo kow dhimashana waa toban laakiin shan ba shan caruur ay ahayn waayahay wararka qaar baa iyaguna sheegaya in ay ka mid ahaayeen dadka ku geeriyooday goobta ayada ah hooyo iyo saddex caruur oo iyadu dhashay warkaa ma aragtay inaba war warkaa uu jiraa laakiin ninka saasa aan oo u weyn saasa daarta oon la hadalnay ayaa wuxuu yidhi hooya caruurteeda saddexda waa ku geeriyoodeen laakiin hooyada ayada dhaawac halisa ayaa gaaray waxaana la geeyey isbitaalkan nairobi okay marka ayaa ayada la geeyey laakiin asaga wuxuu noo xaqiijiy inaynan hooyada dhinanin oo maaragtay dhaawac halisa gaaray laakiin saddexdeed saddexdeed cunug oo meesha ku geeriyoodeen waayahay marka hooyadii iyadu maa geeriyoonin laakiin caruurtii baa geeriyooday ha ha waayahay yaa xaqiijiyey khasaarahan intan laeg ma maamulka gaarisa xaqiijiyey ma cusbitaalka mas-uuliyiintooda xaqiijiyey mise adaa indhahaaga ku arkay waxaa xaqiijiyey ninka kalkaaliha u weyn cusbitaalka gaarisa oo la yidhaahdo xasan cabdulaahi waa hagaag inaba ma la og yahay waxa ama sababta aan keenay shilkani inuu dhaco amaba u yimaado sababta hadda dadkan oo ma aragtay oo hadda daabac gaaro ayaan la hadlay oo meesha isbitaalka ugu tegay waxay yidhahdeen dadka gaariga looriga ayaa wada oo wadada camal leynkiisa ahayn ayuu ku socday marka sidii oo maaragtay isku dhaceen waxaa la yidhahda headen collusion gaarigan ma ku soconin leynkiisa leenkii loogu talagalay leen khaldan camal uu ku socday marka gaariga dadka kalena uu tegay oo ugu dhacay waayahay hadda dadkii ku geeriyooday amaba dhaawacu soo gaadhay ee dhibaatadu ka soo gaadhay magaarisaa la geeyey iyo cusbitaalkeedaa lagu dabiibaya markii ugu horeysa waxaa la keenay cusbitaalka weyn gaarisa laakiin hadda waxaa jirtaa shaqa joojin oo dhanka kalkaaliyaasha marka dhaawacii markay way badnaadeen cusbitaalka marka wuu xamidi waaye waayo kalkaaliyaasha shaqa joojin ayaa jirtaa marka waxaa la geeyay isbitaalasha oo gaarisa ku yaalaan aanan maaragtay binafsiga ala la geeyey waayay cusbitaallo kalaa markaa loo rifeergareeyo loo kixiyo loo qaaday ha waayahay waxaad tilmaantay in kalkaaliyaashu ay shaqada joojiyeen maxay u joojiyeen kalkaaliyaashu shaqada
waxaa waaye waxyaalo badan oo dhanka dawladda ay ka rabeen oo waxaa jirta oo la fulimin oo saxiixiyaal oo dawladda kala soo xeedeen ayaa dawladda markaa fulimin hadda intii dal ku dhawaad shaqa joojina ay sameeyeen oo hadda shaqada maana kusoo laabanin waayo marka yaraan baa jirta dhinaca howlwadeenada iyo shaqaalihii ka shaqeynaya dadka daaweynaya a isbitaalada private ayaa ayaa la geeyey maaragtay dadkaas oo ku waxyeelooda ee shilka